suurat lqaarica makiyatun makiya weeyaan baa la yidhi qur-aankii qabla hijra soo degay waqiila madaniyatuna waa la yidhi waa madaniyana waa la yidhi labadaba oo ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey inuu yihi suurat lqaarica nasalat bimaka iyadana waxay ka waramaysaa marka qiyaamaha iyo shidadeeda iyo sida ay dadku qiyaamuhu u kala ahaanayaan laba qaybood u kala noqonayaan bismi illaahi raxmaani raxiim alqaaricatu midii garaacaysaan ku dhaaranaya alqaaricatu afan alqaaricatu midii garaacaysay maa maxaybaa alqaaricatu tii garaacaysay ay tahay dhaar marka maba ah ma jirta wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alqaaricatu midda garaacaysa ay tahay taqracu way garaacaysaa yowma maalin bay garaacaysaa yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kalfaraashi balanbaalista almabhuuhi ee la fidiyey dhulka lagu lagu fidiyey ku kala tagtagtay xagga badida wa takuunu ay ahaanayso aljibaalu buurihiina ay ahaanayso kalcihni suuf oo kale dhogorta idaha suuf ay buuruhu ay noqonayaan suufkii day almanfuushi la tifay suuf la tifay muxuu noqonaa hawadow galah markaasuu yacni waa baahayaa marka almanfuushi la tifay ama la baahiyey la garaacay intaba waa la yihaaha marka alla wuxuu ku bilaabay tilmaan ay leedahay maalinta qiyaamaha wuxuu yidhi alqaaricatu tii garaacaysay maa maxaybaa alqaaricatu tan garaacaysa ay ahaatay maay garaace yani tii garaacaysay maxaa loogu magacaabay liannahaa taqracu lquluuba bilfazac quluubtii bay argagax ku garaacaysaa oo markay timaado qalbigii waa argagaxayaa quluubtay taabanaysaa marka wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alqaaricatu tii garaacaysay ay tahay marka tahwiil shanigeeda aada loo weyneyna marka rabbigii weynaa wixii uu weyneeyey maxay idinla tahay marka yowmadan marka waxaa lagu tacalujinayaa taqracu saasaa ugu fiican alqaaricatu baana laga faa-iideysana taqracu way garaacaysaa qiyaamuhu yowma maalin bay garaacaysa ayay garaacaysaa dadka quluubtooda qaar kalena waxay leeyiin udkur ha laysaga tacalujiyo laakiin taqracudaasa ugu fiican yowma maalin bay garaacaysaa yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kal faraashi balanbaalis oo kale faraash hadda hal xayawaan lagama wado ama hal cayayaan waxaa laga wadaa cayayaanka yacni marka dab iyo la shido ama iftiin uu yimaado oo kale cayayaanka soo baxo ee dabka korkiisa ku duulduulo ee aadka u tirada badan ama balanbaalis ha noqoto ama ayax ha noqdo ama shay kaloo tiro badan ha noqdo eh yacni muhiimku waxaa weeyaan waa cayayaanka marka dab iyo ama iftiin la shido aad yacni marka dabka korkiisa ugu bood ugu boodboodo farashku hadda kaas hada alfaraashu adayru sigaar waaxiduhaa faraashatun kadayri alatii taraahaa tatahaafatu fi nnaar kal faraashi oo kale yacnii dadku ma waxay ahaanayaan yowma maalin bay garaacaysaa yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kal faraashi balanbaalis ama cayayaankan yacni boodboodo oo yacni dabka korkiisa ku yacni duulo duulduulo oo kale kaas oo faraashka oo almabhuuhi lala firdhiyey oo yacnii la kala tegtegay tashbiihani marka wuxuu ku dhacayaa xagga badnaanta say u tiro badan yihiin cayayaankaas aad moodeysaa iyo ayax ayb wa takuunu ljibaalu buurihii ay ahaanayso kalcihni suuf oo kale suufkii almanfuushi la tifay suufka ama dhogor idaad ha noqoto ama suufkan haba noqdee marka la tifo hawada ayuu kala gelayaa oo isagana markaa yacni sida uu u baahayo dadku sida ay dhulka korkiisa ugu baahayaan iyou rabbi ka tilmaama dadkii marka labay noqonayaan laba kooxoodoo fa amaa man qofkii haqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu mawaasiinu xasanaatihi xasanaadkiisa la miisaamayo qofkii ou cuslaaday xasanaadkiisii culaysiyadoodii yacnii qofkii ay cuslaatay fa huwa isagu fii ciishatin nolol dhexdeed buu ahaaday nolosha oo raadiyatin laga raaliyahay ay mardiyatin marka mawaasiinuhu mawaasiinu xasanaatihi in layska soo qadaro oo xasanaadka loo miisaamayo kay cuslaato fa huwa isagu fii ciishatin nolol dhexdeed ayuu ahaanay ayuu ahaaday ama uu ahaanayaa nolosha oo raadiyatin laga raaliyahay wa amaa man qofkii khafad ay fududaatay mawaasiinuhu mawaasiinu xasanaatihi xasanaadkii loo miisaamayay ay fududaatay yani xasanaadkii loo miisaamayay waa fududaaday macnaha waa laga batay waay ila miisaan laba kafadood waay xasanaadkii dhinacaa la dhigay hadduu cuslaado asagaa batay waay hadduu khafiif ou noqdana ki dhinacii kale wixii saarnaayaa ka batay waay oo isaga dhammaa fudayd ka dhigay marka damiirka mawaasiinu hal meel unbuu u noqona mawaasiinu xasanaatihi fa ummuhu kay xasanaadkiisii loo miisaamayay fududaatay fa ummuhu tan dumayso isaga haawiyatu naarta haawiye la yidhaahdo midda dumayso fa ummuhu fa ma'waahu baa laga wadaa kamaa qiila lilardi ummu nnaas dhulka waxaa la yidhaha ummu nnaas dadka hooyadood waay liannahaa tu'wiihim waa duntaa hooyaduna ilmaha ay dhashay ay dhashay dhabtay ku qabataa oo baalkay gelisaayo waa duntaa yacni xeel dheeraanta ku jirta tacbiirka xeel dheer waxay tahay kaasi jahanamo ayaa baalka gashanaysa qofay marka jahanamo baal u galay waa khasaare ilaahan ka magan galna qur-aankii marka tacbiirkiisu tacbiir aada iyo aada u cajaa'ib badan kaasi fa ummuhu waxa uu yihi yani hooyadiis ama fa ummuhu fa ma'waahu yacnii meesha u dunmayo midda dumayso haawiyatu naarta haawiye la yidhaaho wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxaybah hiya iyadu ay tahay marka hiya hadaani haa usagta meel loo celinaa male iyadu waa iska haa usagta hiya ayay ahayd muraacaatan lilfawaasili ayaa waxaa la yidhi hiya naarun hiya iyadu naarun naar waay naarta oo xaamiyatun kulul waay naar aada u kulul weeyaan dadkiina labadaas sinfi bay kala noqdeen